waa tahay dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka iyo taweynta tooska ah haddana waxaa socda dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab haatanna waxaa stuudiyaha soo galay sheekh fu-aad maxamed qalaf oo nagu soo booqday stuudiyana afraad su-aasha aan weydiinay sheekha maxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo la dagaalamaysaa dowladda federaalk bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu cla ashrafi alanbiyaai walmursaliin nabiyina muxamedi wacala aalihi wa saxbih waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi iddiin amaa bacd su-aashan waa su-aal muhiima oo muslimiintu inay u caddaato dagaalkan socda waxa uu u wajahan yahay iyo sida uu socdo su-aasho ah maxay kula dagaalamayaan mujaahidiintu nimanka murtadiinta ah ee diinka ilaahay ka ridoobay jawaabteedu waxa weeyaan allah subxaanahu watacaala baana amray oo rasuulkiisii amray oo mu'miniinta amray cid kasta oo allah diinkiisa ka ridowda asbaabu riddana ku dhacda in lala dagaalamo alle wuxuu tilmaamay nimankan waxa ay ku dhaceen saddex noocoo riddada ka mid a awalan icaanatu alkaafiriina wa nusratuhum bay sameeyeen gaala ayay u kaalmeeyeen una hiiliyeen ugana hiiliyeen dad muslimiina taa waa riddo weeye oo biijmaaci almuslimiin wey waxay muslimiinta ku ijmaaceen cid alle ciddii gaalo muslimiin ku soo duushay oo diinkooda ku haysata garab siisaa inay ridoobayso waxaana u daliila allah qowlkiisii faqaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum wliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin فترى الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين الله سبحانه وتعالى مؤمنين توحوا يا باسم الإيمان كقدالنا الله مؤمنين تأشيغي إذ الله عدي يهودي النصارى إيه مشركين توالمده gacal iyo sokeeye ka dhigatay inay kuwa ay ka baxday diinka ay sheeganayeen allah wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadka mu'miniintaw laa tattakidu alyahuuda waannasaara awliyaa yahuudiyo nasaaro mushrikiinta alle keyrkii caabudoo dhanba gacal iyo sokeeye ha ka dhiganina bacduhum awliyaau bacdin iyagaa garab isku ah qaarkood qaarka kale buu u hiiliyaa maraykanka iyo etoobiyaanka wax kama dhexeeyo midab kama dhexeeyo kama dhexeeya degaan kama dhexeeya af waxay isugu hilinayaan kufrigay walaalo ku yihiin bacduhum awliyaau bacdin xukun baa alla riday waman yatawallahum minkum ciddii sokeeye ee gacal ka dhigata garab gaaladaas siisa oo idinka idinka mid ahaa fa innahu minhum iyagu ka mid yahay mar hadday ridoobeen allah baana amray marka murtadiinta inaan la dagaalano ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin aayadda alle wuxuu ku caddeeyey cid alla ciddii yahuudiya nasaara iyo mushrikiinba gacal iyo sokeeye ka dhigata garab iyo hiil siisaba inay ridoobayso taa weeye horta waxay ku ridoobeen inay hiil gaala ay siiyeen arrinka labaad ay ku ridoobeen waxaa weeyaan inay u degdegayaan gaalada iyo waxay nidaamka ay waddo fasaadka ay wadda inay faafiyaan allah wuxuu yidhi subxaanah fatara aladiina fii quluubihim maradun waxaad arkaysaa kuwa qalbiga ka jiran ee ridoobay ee gaalada raacay yusaaricuuna fiihim kufrigay dhexdooda u degdegayaan kufriga fasaadka uu wado xumaanta uu faafinayo ayay u degdegayaan marka arrinkaa lagala hadlo gaaladan maxaad u dabakacdeen oo fasaadka ay wadaan u nashrinaysaan waxay leeyihiin awood bay leeyihiin oo dhulka inay qabsadaan oo hadhowdii dadka ay leynayaan nagu daraan ayaan ka baqanaynaa yaquuluuna nakhshaa an tusiibanaa daa'ira daa'irada masaa'ibta wareegaysa inay nagu dhacdo gacan iyo abaal baan sii horumarsanaynaa allah wuxuu yidhi facasa allah allah wuxuu xaqiiq ku yahay an yaatiya bilfatxi sida maanta taagan wey nasri alle inuu la yimaado gaala lalaayo gaala guurto murtadiintii gaalada raacdayna meelay galaan ay waayaan facasa allaahu alle xaqiiq wuxuu ku yahay an yaatiya bilfatxi aw amri min cindihi nasri inuu mu'miniinta siiyo ama arin xaggiisa alle in uu la yimaado fa yusbixuu calaa maa asaruu fii anfusihim naadimiin marka ay ahaadaan naftooda waxay ku siraysteen kufrigii iyo fasaadkay faafinayeen inay ka qoomameeyaan maanta waxaan maqlaynaa murtadiintii oo calaacalaaya idinkaa dagaalka nooga baxay magaaladayan iynaga guurin meel aan degna ma helini in meelaan ku noolaano waxaan kaloo kula dagaalamaynaa wixii alla reebay ee qabyaaladda ahaa meel alla meeshay tagaan dadkii muslimiinta ahaa ee degaanka deganaa oo diinka aan ku walaalaynay kelimada tawxiidka aan ku walaalaynay ayay qabyaalad u kala qaybinayaan qabyaaladuna waa noocun min ashirki qof kasta ha ogaado qabyaaladu waa diddu tawxiidi wey towxiidka mid ka soo horjeeda weeye markaasaa alla yidhi subxaanahu wa tacaala kuwaas fasaadka ay faafinayaan markuu alla tilmaamayay marka horeba inay faasiqii ahaayeen qof walbana ha ogaada dadkaa ridoobay intooda badan intay riddada ku dhicin daacada alle kumayna jirin mar hadday jaadka iyo qamriga iyo zinada iyo fawaaxishta marka hore ay banaysanayeen gaala ku garabsiisana ay u timid dadkiibay marka kala qaybinayaan qabyaalad bay ku kala qaybinayaan allahna wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala taraa kathiira minhum yatawallawna aladiina kafaruu labiisa maa qadamad lahum anfusuhum an sakita allahu calayhim wafi lcadaabi hum khaaliduun walow kaanuu yu'minuuna biاllahi waاnnabiy wma unzila ilayh ma اtahaduuhum wliyaa walaakina kathiira minhum faasiquun allah wuxuu yidhi waxaad arkaysaa qof walboo caqlila wuxuu arkayaa inta faasiqiinta ah inay diinka ilaahay la dagaalamaan taraa kathiira minhum inta badan ee ridowday inka badan oo ka mida waxaad arki yatawallowna aladiina kafaruu waxay gacal iyo sokeeye iyo garab ka dhigayaan inta gaalowday allah wuxuu yihi labi'sa maa qadamad alla xumaan badanaa waxay hormarisay lahum anfusahum naftooda waxay u hormarisay xumaan badana maxay hormarisay an sakita allahu calayhim allah inuu dushooda u carooday wa fi lcadaabi hum khaaliduun cadaabkana ay ku waarayaan cadaabka ilaahay kuma waaro ilaa ninkuu islaamka ka jabay oo ridoobay mooyaane markaasaa alle wuxuu noo tilmaamayaa dadkaa riddada raacayo horeyba inay faasiqiin u ahaayeen intooda badan allah wuxuu yidhi walow kaanuu yu'minuuna billaahi hadday ahaan lahay kuwa allaah rumeeyey waannabiyi nabigiisa rumaysan maynan rumaysnayn wamaa unzila ilayhi qur-aanka dushiisa ku soo degay kuwa rumaysan hadday ahaan lahaayeen ma ittakhaduuhum awliyaa gaalo sokeeye iyo garab umayna noqdeen gacalkamayna dhigteen walaakina kathiiran minhum faasiquun in badan oo ka mida faasiqiin dacada ilaahay kuma jiraan kow waxaan kula dagaalamana riddaday ku dhaceen allah baana amray yaa ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diinihi fasawfa yaأti اllahu bqowmi yuxibuhum wayuxibuuna adilaة clى اlmuؤminiin acizaة clى اlkafiriin yujaahiduuna fi sabiili اllah wlaa yakaafuuna lowmata laa'im dalika fadl اllahi yu'tiihi man yashaa wallahu waasicun caliim allah baana amray inaan murtadiinta ku adkaano gaalada ku adkaano mu'miniinta u jilacsanaano gacan qabow iyo hadal qabow iyo qalbi qabowba mu'miniinta aanu siino sidaa daraaddeed allah rasuulkiisuu amray munaafiqiinta waaweyn ee ridoobay inuu ku adkaado yaa ayuha annabiyu jaahidi alkufaara waalmunaafiqiina waqlud calayhim yaa ayuha aladiina aamanuu qaatilu aladiina yaluunakum min alkufaari walyajiduu fiikum gilta waclamuu ana allaha maca almuttaqiin kow horta riddaday ku dhaceen baan kula dagaalamayna qatlaanaa fi ljannati in shaa allah wakatlaahum fi nnaari qadcan kaa iyaga naga tegay annaga naga shahiiday jannaan u rajaynaynaa biidni illahi tacaala amaa gaalada iyo murtadiinta kuwa ku dhimanaya ahlunnaar inay yihiin baan goynaynaa arrinka labaadaan kula dagaalamayna lifasaadihim wey fasaad aladiina yufsiduuna fi lardi walaa yuslixuun meel alla meeshay tageen muslimiintii qabyaalad bay u kala qaybiyeen xumaan oo dhan bay faafiyeen gabdhihii muslimaadkay ka sinaysteen xumaan oo dhan bay sameeyeen lifasaadihim baan kula dagaalamaynaa annaga allah wuxuuna amray subxaana fasaadka in lala dagaalamo dhulka alle subxaana wa tacaala uu islaaxiyey wax cidda fasaahidinaysa in laga qabto arrinka saddexaadaan kula dagaalamayna waxaa weeye oona arrimaha waaweyn ka mida inay shareecada ilaahay diidan yihiin dhulka allah kitaabkiisa in lagu xukmiyo inay diidan yihiin sidaasna allah wuxuu ku sheegay cid kastoo allah kitaabkii iyo sharcigiisa in la xukumyadiida inay gaala yihiin faqaala jala wacala waman lam yaxkum bima anzala allah faulaa'ika hum lkaafiruun inay gaala yihiin buu alla caddeeyey cidan kitaab alla xukumin oo kitaab alla diida allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay shareecada waxa ka khilaafsan inay tahay xukmu ljaahiliya jaahiliyadii bay rabaan inay sugaan gaalo awaamirteeda iyo qodobadeeda ay rabaan inay fuliyaan qaala allahu tacaala afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allahi xukman xaakimku allah weye sharcigiisaana sharciya waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun allah subxaanahu wa tacaala allah huwa alxaakimu kitaabkiisa ummadda lagu xukmin shareecadiisa xukun kastoo alle kitaabkiisa ay ahayn ay wadaan baan kula dagaalamaynaa in ilxukmu ila lilah amara an laa tacbuduu ila iyah dalika addiin اlqayim walaakina akhara annaasi laa yaclamuun diinta qayimkaa waxa weeye dadka shareecada ilahay in lagu xukmiyo kitaabka ilaahay u khuduucaan ay u kala baxaan alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wma unzila min qablik yuriiduuna an yataxaakamuu ila اطaaguuti waqad umiruu an yakfuruu bih wayuriidu الshayطaanu an yudilahum dalaala baciida taana waan kula dagaalamaynaa xukunka daaquudka ay wadaan oo ay sugayaan ay qoryaha u qaateen ay shareecada allay diideen saddexdaas waa waxay keenaysaa qof kastoo muslima inuu nimankaa kula dagaalamo xataa takuuna kalimatullahi hiya alculyaa allahna waxaan weydiisanaynaa subxaanah kuwa diinkiisa u gargaaraya ilaa ay shahaadada ay ka gaaraan u taagan kuwa alla inuu nagu daro allah kuwa ku caabudayo subxaanahu wa tacaala kufaarta iyo murtadiinta inay la dagaalamaan inuu muminiinta alle naga yeelo muslimiinta guud ahaanna waxaan ugu yeeraynaa alla dartii inay u dagaalamaan hubka u qaadaan diinta ilahay in kelmadda alle inay kor noqoto in ay u dagaalamaan haddii sidaa aan yeelno allah samadana waa noo furayaa dhulka barakaadkeeda waa noo soo saarayaa cizaan ku noolaanaynaa beledkeenna xoraan ku noolaanaynaa gaaladuna bifadli illaahi waraxmatihi way sii socotaay oo waa sii jabaysaa allah jebinayo kufrigooda iyo faasaadkoodana alla ku jebinayaa nasriga ilaahayna waa imaanaya laa maxaala allahuma aciz alislaama walmuslimiin waadilla shirka walmushrikiin ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم المرتدين اللهم انصرنا على القوم الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين